الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام suurat lanfaal ayaan kusoo dhex jirnay aayadda kow iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya dagaalkii beder iyo qisadiisaan kusoo dhex jirnay dagaalkaas marka sanadkii lagaa dhacay oo muslimiintu ku guulaysteen gaaladana lagu jabiyey ilaa toddobaatan baa lagaga dilay toddobaatan odayaashoodii ka midana waa lasoo qabtay waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala oo muslimiinta ku taageeray nebiga iyo saxaabada uu ku taageeray ayaa wax laga sheegaya rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala arrimahaa isagoo sheegaya id waqti xus nebigu yuqashiikum uu idinku daboolay alle annucaasa lulmada amanatan aamin ahaansho darteed oo minhu xaggiisa ka ahaatay wayunazilu wuu dejiyey alle calaykum dushiina min asamaa'i xagga sare wuxuu idinkaga soo dejiyey maa-an biyo liyudahirakum si uu idinku dahiro bihi biyaha dartood iyo wayudhiba inuu tegsiiyo darteed cankum xaggiina inuu idinka tegsiiyo rijza shaytaani shaytaanka qurunkiisa iyo waliyarbita inuu xidho darteed calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda oo uu sugo iyo wayuthabbita inuu sugo daraaddeed bihi biyaha dartood al aqdaama gomadaha inuu ku sugo lugihiina inuu sugo waxay iyadani ka hadlaysaa siyaabo badan buu ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta u garabsiiyey oo ugu hiiliyey habeenkaas subaxda dagaalku dhacayo habeenkeedii saxaabadu si fiican bay u seexdeen hurdaa ilaahay ku riday subxana wa tacaala habeen la seexdo maaha caadatan habeen subaxdeeda aada og tahay inaad dagaal culus gelayso oo weliba haddana tiradaadu yarta lagaa tira badanya oo lagaa hub badanya oo lagaa ciidan badanya habeenkeeda lama seexdo walwal iyo walbahaar baa lagu qaataa habeenkaas laakiin saxaabada ilahi baa subxaana wa tacaala hurdaysiiyey habeenkaas si fiican baa loo seexday si subaxda aynan ayagoo nashaadle ay dagaalka u galaan ta labaadna ilaahay subxaana wa tacaala saynu ku soo marnay yani dagaalkii uxud suuratu ali cimraan markaynu soo maraynay dagaalkii uxud baa sidan oo kale dhacdayoo dagaalka dhexdiisa iyagoo ku jiray hurdadu qabatay uma anzla calaykum min bacdi algami amanatan nucaasan yaqsha taa'ifata minkum marka waa aamingelin ilaahay baa aamin gelinayo cabsidaa laga saaraya habeenkaa inay cabsi la-aan seexdaan subaxdiina ayagoo habeenkii si fiican u nastay ay subaxda dagaalka galaan mid bay ahayd ta labaad waxay ahayd roob buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala roob buu siiyey roobka waxaa loo siiyey waxaa la sheegayaa afar sababood afar sababood baa loo siiyey waa midda koowaade in lagu dahiro oo dahiriddaa waxaa laga wadaa yacni inay ku qabaystaan ciddii janaabo qabtay inay ku qabaysato ciddii wayse u baahnayd inay ku weysaysato in lagu dahaaro qaato biyaha roobka ay ku dahaaro qaataan ta labaad waxa weeye shaydaanku qurunkii uu qalbigooda geliyey in lagaga saaro oo macnaha waxaa laga wadaa shaydaan baa wuxuu ugu sheekeeyey haddii ilaahay saad sheeganaysaan uu ilaahay idinla jiro ood ilaahay diintiisa u socotaan oo dadkii ilaahay aad tihiin waa idinkan ooman ee biyaha u baahan ee rafaadsane ma biyo laydin siiyo xoogaa marka waswaas noocaas oo kale uu qalbigooda geliyey rabbi subxaanau watacaala roobkaa uu soo dejiyey waxaa qalbigooda lagaga saarhayay waswaaskii uu shaydaanku qalbigooda geliyey iyo warkii xumaa oo ahaa maa laydiin hiiliyo wax laydiin qabto taana waxay ahayd yani wayudhiba cankum rijza shaydaani saasaa laga wada waxaa kaloo faa'iidada saddexaad ay tahay waliyarbita calaa quluubikum qalbiyadiinna in la xidho oo qalbigiina la sugo oo sabir iyo adkaysi iyo geesinimo laydin geliyo qalbigiina la geliyo od ku dagaalgashaan sababka afraadna waxa weeye dhulku dhul bacaada buu ahaa bacaadkana tamuuxa markii aad ku soconayso lugtu si fiican uma ordi kartid dagaal in la galana waa la doonaya dhibicdaa iyo roobkaa da-ay wuxuu nabay bacaadkii buu nabay lugtaa marka si fiican dhulka u qabatay wayuhabbita bihi alaqdaam ayadana taasaa laga wada intaasoo yani yani faa-iido ilaa afartaa faa-iido baa roobka da-ay maalintaasoo ilahay siiyey subxana wa tacala saxaabada ku jiray saas mana wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala id waqti xus yuqashiikum uu idinku daboolay alle subxaana wa tacaala annucaasa hurdada markuu idinku daboolay maxaa laydinku daboolay hurdada aamanatan aamin ahaansho darteed oo minhu xagga ilahay ka ahaad in laydin dejiyo ood nasataan oo aada dareentaan aamin inaad tihiin ayaa hurdada laydiin siiyey maxaa idinna cabsanaya ma hurdoodo wayunazilu wuu dejini alle ama wayunazilu wuu dejinaya markiibaa laga wada calaykum dushiina min asamaai xagga sare wuxuu idinkaga soo dejiyey maa-an biyo roob buu idin siiyey maxaa roobkaa laydiin siiyo biyuhu u yimaadeen waa ka asbaabta liyutahirakum inuu idin dahiro daraaddeed bihi roobkaa inuu idinku dahiro biyahaas waa kow ood ku qabaysataan ciddii janaabo qabtay ciddii wayse u baahan ay ku weysiisato xadadka labadiisii noocba aad kaga daharo qaadataan wayudhiba inuu tegsiiyo daraaddeed cankum xaggiina rijsa shaytaani shaydaanka qurunkiisa iyo wasakdiisa inuu idinka tegsiyo wuxuu leeyahay ibnu kathiir midda hore waa dahaaradii jidhka middan dambana waa dahaaradii qalbiga korkana waa laga dahiray hoosna waa laga dahiray waliyarbita iyo inuu xidho daraaddeed oo adkeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda in la adkeeyo oo aad yani waxa weeyaan qalbiga aada dareentaan heshaan geesinimo iyo dhiiranaan rabtulquluubka waxaa la yidhahdaa ilan qalbigay wax walba kasoo fulaanay qalbigaaga in la geliyo yani geesinimo iyo dhiiranaan wayuthabbita bihi alaqdaama iyo wayuthabbita inuu sugo daraaddeed bihi biyaha dartooda alaqdaama gomadaha inuu ku sugo oo lugtu ay dhulka si fiican u qabato bacaadkii iyo tamuuxii lugtu ay gelaysa in laydinka nabo saasaa daraaddeed baa biyaha ilahi usoo dejiyay subxana wa tacala wuxuu leeyahy ibnu kathiir caleyhi raxmatullah waliyarbita calaa quluubikum waa geesinimada hoose oo qalbiga ah wayuthabbita bihi alaqdaamna waa geesinimadii daahirka ahayd dahaaraduna labay ahayd mid qalbiga ah iyo mid yani waxa weeye muuqato oo tii ahayd yani waxa weeye waliyudahirakum midii jidhka la dahirayay jidhka dahiridiisa iyo qalbiga dahiridiisaba geesinimaduna waa qalbiga geesinimadiisa iyo lugaha geesinimadooda intiiba meeshaa lagu wada sheegay wey macna id yuuxi rabuka ila almalaaikati anii macakum fathabitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba id waqti xusnabiow yuuxii uu waxyoonayay rabbuka rabbigaa markuu waxyoonayay ila almalaaikati malaaigta markuu u waxyoonayay wuxuu ku yidhi anii anigu buu u waxyooday macakum la jirankiinana fathabituu suga aladiina kuwii suga aamanuu rumeeyey saulqii waan ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baan ku ridaya fadribuu garaaca haddaad malaa'igtii tihiin fawqa alacnaaqi qooraha korkooda luqunta korkeeda ku dhufta wadribuu garaaca minhum xaggooda ama minhum xaggooda xaalay ka ahaatay kulla banaanin cidhif kasta ku dhufta banaanta waxaa la yidhaahdaa waa xubnaha hore yani fiida lugaha iyo gacmaha fiidooda hore ku dhufta buu rabbi yihi subxana wa tacala daalika kaas oo ciqaabtaa layntaa iyo argagaxaas la gelinayaay sababtiisu waxa weeye biannahum iyagu shaaqu llaha ilaahay inay la dhinactameen wa rasuulahu iyo rasuulkiisa waman yushaaqiq illaha ninkii alla la dhinactama wa rasuulahu iyo rasuulkiisa oo khilaafaaye fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay wey nabiga waxaa la leeyahy sal alla alay waslam xus oo dadka u sheeg adiga unbaa leolog isaga unbaa loo sheegay isagaa soo gudbinay markii rabbi uu malaa'igta u waxyoonayay dagaalka kasoo qbkasoo qayb gashay ee gurmadka ku timid markuu rabbi u waxyoonayay waan idinla jiraa annii macakum baan la waxyooday anaa idinla jira buu rabbi yihi subxana wa tacala fatad maciyadani waa maciyada khaaska yacni anaa idin hiilinaya laga wadaa macna ee waxaad samaysaan suga kuwa mu'miniintaa suga say ku sugayaan waxay ku sugayaan tiradoodii horta way badinayaan oo markaad dee aragto ciidankaagoo tiradiisu aada u badan yahay geesinimaa ku geli iyo sugnaansho tiradii horta mu'miniinta way badinayaan waa mid waxaa kalooy samaynayaan oo suurtagal ah inay u tagaan oo nin nin intay ugu tagaan ay yidhaahdaan gaaladu way jabayaan oo sir baan ka haynaaye adkaysta ha nimanku ma niman joogaya ma way carari doonaan jaantay wari doonaane ha dhaqaaqina jooga adkaysta inay ku yidhahdaanna waa suurtagal ay u sheegaan waxaa kaloo iyadana suurtagala inay ku sugaan dagaalka ay la gelayaan laftiisa ay ku jiraan iyaduna waa nooc sugida wey marka fathabitu ladiina aamanuu mu'miniinta suga baa lagu yidhi malaaigta ayib rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala mu'miniinta idinku suga aniguna gaaladan qalbigooda argagax iyo cabsi gelinaya u fiirsada kuwanna waa la sugayaa oo geesinimo iyo adkaysi iyo sabir iyo dhiiranaan baa la gelinaya kuwana qalbigooda argagax iyo fulaynimo iyo cabsi baa la gelinaya waa hawl ilahay maamulaya subxana wa tacala dagaalka ilahay baa maamulaya dagaalkan waa dagaal rabbi maamulaya subxaana wa tacala kadib baa malaa'igtii waxaa la yidhi dagaalka si dhaba u gala meelahay gaalada ka garaaci lahaayeen ee ka dili lahaayeen iyo meelahay beegsan lahaayeen baa loo sheego waxaa la yidhi waxaad ku dhufataan luqumada korkooda qooraha korkooda macnaha waa madax madaxa faliiqa oo qoorta gooya oo jidhka cidhifyadiisa iyo meelaha uu ku dhumaado lugaha iyo yacni gacmaha meelaha ay ku dhammaadeen ee cidhifka ama fiida ah meelaha ku dhufta buu rabbi yihi subxana wa tacala saas weya maxaa saa loogu galo nimanka laysugu tegey nimanka waa laysugu tegey ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisii uu soo diray yacni saxaabadii iyo nebigii war nimanka maxaa saa loogu galay sababtii baa laynoo sheegaya dalika biannahum shaaqu allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisay la dhinactameen dhinactanka waxaa la yidhahdaa dhinacay mareen mooye dhinac kalay mareen way khilaafeen baa laga wada alli iyo rasuulkiisay khilaafeen alli iyo rasuulkiisa ruuxii ciddii khilaaftana ilaahay ciqaabtiisa waa adagta saas iyo si ka daran baa loo ciqaabaa wey macana idwadkur xusnadiiow id waqti yuuxii uu waxyoonayo rabbuka rabbigaa uu waxyoonayo ila almalaa'ikati malaa'igta markuu u waxyoonayo annii anigu macakum la jirankiinana waa idinla jiraa ee fathabituu suga yacni oo dhiiri geliya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey suga saulqii waan ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baan ku ridaya ciidankii kunka ahaa saddex boqoloo wiil baan laayay soo argagax ilaahay ku riday maaha waa sugnaan waaya saas way macanaha qalbigaaga mar haddii argagax la geliya bismi argagaxaasi waa kii nebi maxamed loogu hiiliyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nusirtu birucbi masiirata shahrin buu nabi uri sal lay slam bil meel loo socdo cadowgu markaan isu jirno inuu ilaahay qalbigooda argagax iyo cabsi geliyo baa ilaahay iigu hiiliyey buu nabi maxamed yihi salawatu rabbi waslamu caleyh rucbigaasaa lagu riday saulqi waa ridi fii quluubi aladiina kafaruu alrucba argagax baan ku ridaya fadribuu garaaca oo dhufta seefihiya waxaad wadataan ku garaaca fawqa alacnaaqi qooraha korkooda yacni waxaa laga wadaa qoorta iyo wixii ka korreeyaba luqunta ku dhufta madaxana falliqa wey wadribuu garaaca minhum ayaga xaggooda kulla banaanin yacni cidhif walba ama fiid walba yacni lugaha iyo gacmaha fiidooda iyo farahooda garaaca oo halkaa ku dhufta burburi subxana wa tacala waxay leeyihiin culimmada selafka rag ka midii maalinkaa raggay malaa'igtu laysay gaaladay malaa'igtu laysay waxaa lagu garan jiray ama madaxa falliiqan ama qoortaa go-an ama faraha iyo lugaha ayay gooyeen saasaa lagu garan jiray meydka markii la dhex galo malaaigtu ku weylaysay astaamahaasay lahayd dalika kaas sababtiisu waxa weeye biannahum iyagu shaaqu llaha alla inay la dhinactameen wey warasuulahu iyo rasuulkiisa oo dhankay mareen mooyo dhinac kale ay mareen inay khilaafeen baa laga wada waman yushaaqiq illaha ninkii alla khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisaoo la dhinactamaay fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay wey fahm marka sababta looga hiiliyey nimankaasee loo jebiyey ilaaha iyo rasuulkiisay khilaafeen alle iyo rasuulkiisa ummad khilaafsan in la jebiye mooye loo hiilin maayo taa waa inaynu fahanno wabittaali innaga oo sidan ah oo khaladkan ku jirna oo diinta ilaahay sidan u garamarsan haddana inaan hiilo ilaahay ka sugnaayo waa kaaf iyo kala dheeri wey isma laha maxaa yeelay dalika biannahum shaaqu llaha warasuulahu baynu ku fadhinaaba kuwii la jebin lahaa ee la garaaci lahaa baynu nahay inaynu markayna ilaahu baa noo hiilisidnaha waa khaldanna war horta mushaaqada iyo garab orodkan ilaahay iyo rasuulkiisa aynu ka garab jeexanay jidadka iyo dhaqamada iyo mabaadi'da khaldan aynu ka tagno markaasaa hiilada ilahay imaanaysa subxana wa tacala saas wey macana dalikum kiinaas almru arrinku dalikum kiina wey arrin wakaa arrin kuwa kaasoo ciqaabtaa deg degee la mariye wey arrinku nimankaa la mariye dali almru arrinku dalikum kiinaa wey ee faduuquuhu dhadhamiya arrin waa kaas laydin mariyey iyo ciqaabtaasi dhadhamiya wa ana allaha waxaa kaloo arrinku uu yahay wa ana lilkaafiriina gaaladana inay u sugnaadeen cadaaba naari naar cadaabkeeda inuu usugnaaday arrin waa laba mid waa kaa la mariyey hadda oo cadaabkaas dhadhamiya layidhi waa kii adduunyada jabka gaadhay iyo waxa lagu sameeyey ka labaadna waxa weeyaan arrinka labaadi waxa weeye maalinta aakhara marka la tagana gaaladu inay leeyihiin naarta cadaabkeeda inay leeyihiin saas way macanaa yacni adduunkana in lagu jebin aakharana hoygii naareed inay u hoyanayaan saas dalikum waa khabar mubtadiisu xadfaye almru arrinku dalikum kii naaweeye laydin mariyey gaaloy ee ciqaabtaas laydin mariyey jabkaas makaa keliya maya wa ana allaha allana ka horay ku cadsanta arrin waa kaa ku labaad baa jire wa ana allaha allana wa ana lilkaafiriin ha faduuquuhu dhadhamiya daa almru arrinku dalikum kii naaweeye ee faduuquuhu dhadhamiya wa ana lilkaafiriina weeye arrinku arrinku waxaa kaloo uu yahay wa ana lilkaafiriina gaalada inuu u sugnaaday cadaaban naari naar cadaabkeed inuu u sugnaaday labadaa weeye arrinku in adduunyadana laydin ciqaabo laydin jabiyey dhadhamiya aakharana inaad naar cadaabkeed leedihiin saas weymaan labada arrimood yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluhum ladbaar halkan waxaa laga hadlaya haddii gaalada la kulmo inaysan banaanayn dadka muslimiinta inay cararaan oy gaalada ka cararaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow idaa goortii laqiitum aada kulantaan idaa goortii laqiitum aada la kulantaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay markaad la kulantaan zaxfan xaalatiin kuwa isu siqaya mutazaaxifayn wey macana mutazaaxifiina idinkoo isu siqayo iyaguna soo siqayaan idinkuna aada u siqaysaan haddaad kulantaan falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ha u jeedinina waman yuwallihim ruuxii u jeediya yowma-idin maalinkaa duburahu dabadiisa ruuxii u jeediya ilaa mutaxarifan inuu yahay mid u leexanaya liqitaalin dagaal dagaal nin u xeeladaysanaya oo u leexanaya inuu yahay mooye aw amase mutaxayizan mid u dulmaya inuu yahay mooye ilaa fi'atin koox kale oo muslimiinta ah mid u dulmaya inuu yahay mooye labadaa arrimood mooye ruuxii dabada u jeediyahay faqad baa'a wuu noqday biqadabin cara ayuu la laabtay oo minallahi xagga alla ka ahaatay wa ma'waahu hoyaadkiisi iyo xeradiisuna jahannamo weeye wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaado jahannamo ayaa u xumaatay oo loo laabtay macna dadka iimaanka lehee alla rumeeyayo haddaad gaalada la kulantaan zaxfan zaxfiga waxaa la yidhahdaa dabadoo lagu siqaa la yidhahda ama gurguurashadaa la dhaha waxaase halkan laga wadaa markaad isu timaadaan idinkoo laba ciidanoo waaweyn ah laba ciidanoo waaweyn ah maxaa yeele ciidanku markuu weyn yahay xoog uma socon karo sidii ruux siqahayo oo kale dabada ku siqaya ama gurguuranayo o kale uu soconayo marka idinka oo fara badan ayaguna ay badan yihiin markaad isku soo siqdaan ood isu timaadaan oo aad kulantaan dabada ha u jeedininu ha ka cararina ruuxii dabada u jeediya maalinka isaga oo maalinka inta la kulmay labadii ciidanee waaweynaa ay kulmeen oo lays arkay ninkii jeesadoo cararaayay cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatay buu la laabtay maalinta qiyaamadana jahannamo ayuu geli meel loo ahaadana jahannamaa u xumaatay laba mooyaane labaa laga soo reebay laba ayaga loo ogol yahay inay dhabarka jeediyaan oo dabada jeediyaan baa jira labadaas waa labade ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia wuxuu u jeedsaday dagaal baad u xeeladaysanaysa waxaad rabtaa inaad baqadirto yani ninkii aad isayseen baa waxaad ka dhigaysaa sidii adigoo ka cararahayo kaleeto waxaad rabtaa dabin iyo meel aad rabtaa meel baad rabtaa inuu kuu soo galo inaad markaa ku rogaal celisaad rabtaa waa taatiig dagaal wey ta qaab dagaaleed iyo taatiig baad u gelaysaa markaasaad iska dhigaysaa sidii wax u cararayoo kaleeto wuu ku soo daba ordayaa markaasaad isku laabaysaa macnaha mutaxarifan liqitaalin waa xeelo dagaal wey xeelo dagaal baad u cararaysaa waad kusoo jiirinaysaa waad cararaysaa waad kusoo jiirinaysaa waa middaa way taas ta labaadi waxa weeye aw mutaxayizan ilaa fi'atin meeshan aada dagaalka kaga jirta mooyaane qolo kale koox kale oo muslimiinta ah baad doonaysaa inaad ku biirto saas daraaddeed baad dhabarka u jeedsood meesha uga baxday taasi iyadana eed male saas maana masalan waa lagaa xoog batay waad baxdayoo koox kalead ku biiraysa halkana macnaha waxa weeyaan aada dagaalka kaga jirtay baa waxoogaa arrintii macnaha yaro cuslaatay taatiig ahaan baad iyadana u baxdo koox kalaad ku biiraysaa ama ciidan kalead u tegaysaa iyadana dhibaato male labadaa haddaysan ahayn wixii ka soo hadhay ruuxii dabarka jeediyo cararaay maalinkaa isaga ah cadho ilaahay uula noqday subxana wa tacala waxaa arrinka saa loogu adkaynaya waxa weeyaan xaalkaan sahlanayn maalinkaa ninka ciidanka ka dhex kaco cararaayay ciidanku jebini sooma leanna dadkii o dhan sii wada jeeda mid ka mid a hadduu cararo boodo ninka garabkiisa fadhiyaayo inuu cararo isagana waa ku qasbay saas man marka ninkani ciidankiibuu jebin rabaa balaayuu horseedahaya sunno xun buu jidaynaya waxaaba sabab u dhici karaysaba inuuba sabab u noqdo jab weyn oo ku yimaada ciidanka inuu sabab u noqdaa laga yaabo saas daraaddeed maadaama uu balaayo furo u yahay ciqaabtaasuu ilahay ka ratagay subxaana wa tacala saas wey macana ayib culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin waciidkan iyo goodigani wuxuu ku saabsanaa saxaabadii dagaalka beder ka qayb gashay saasay leeyihin laakiin waa laga xoog badan yahay ra'yigaasi ra'yiga ay u badan yihiin culimmadu waxa weeye aayaddu inay caam tahay xilli walbana xugumkeedu taagan yahay ruuxa muslimkaana goobta dagaalka inuu ka cararo aan loo ogoleen xeelo dagaal unu baxa mooyaane sidaana waxaa faa'iideynaya xadiiska nabiga sal lla lay wasalam ijtanibuu sabca almuubiqaat buu nabi uri sal lay slam toddobada dadka halaagta ee naarta iyo cadaabka ilaahay ku halaagta ka dheeraada buu nabi uri sal ly slam toddobadaa waxaa ka mid waa toddoba dambiya waaweyn waxaa ka mid a watawallii yowma zaxfi buu nabi yuri sal lay slm maalinta lays helo oo muslimiinta iyo gaaladu ishelaan ruuxa jeedsada iyo jeedsiga la jeedsidaayo waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee ruuxa ilahay cadaabkiisa u waajibiya subxana wa tacala saas maana marka arrin halisteeda aayadda marka in lagu daayo muxkamo weeyaan horta mansuuqa ma cumuum weeyaanoo saxaabadii iyo maalintii beder khaas kuma ahayn ayaguna way gelayeen wey macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aada kulantaan aladiina kuwii markaad la kulantaan kafaruu gaaloobay zaxfan idinkoo siqaya ayib idinkoo isu siqayo yani waxa weeyaan isu socdo idinkuna aada ciidan culus tihiin ayaguna ciidan culus ayihin wey macnaha falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ha u jeedinina waman yuwallihim ciddii jeediya xayizan inuu yahay mid u dunmaya oo ku biiraya ilaa fi'atin koox kale mid ku biiraya inuu yahay mooye oo kooxda kalo koox kaloo ciidan kaleu ku biiraya walow ciidankaasi eriyadaaba yuusan ka dhowaanin oo ha fogaado xataa waxay leeyihiin culimmada qaar ka midii iyo aimada salafku waxay leeyihin saxaabadu xataa waxaa suurtagal ah ciidankii magaalada joogay iyo amiirkii muslimiinta iyo madaxdii iyo meeshay joogeen hadduu u laabtoo aadaayay dantuna markaa kalifaysaa waa soo gelaysaa aw mutaxarifan aw mutaxayizan ilaa fi'atin bay soo gelaysaa maxaa yeelay fi'atu lmu'miniina magaalooyinkana waa joogtaa yani meeshaa markaa uu ka dagaalamayana waa joogaa kolba meeshii ugu dhow ayuu aadaya wey macana taasi dhibaato male macana aw mutaxayizan inuu yahay mid u dunmaya mooyaane ilaa fi'atin koox kale oo mu'miniinta ah faqad baa'a wuu laabtay labadaa midkood inuu yahay mooye ruuxii dabada u jeediyahay faqad baa'a wuu laabtay biqadabin cadha ayuu la laabtay oo minallahi xagga alle ka ahaatay wa ma'waahu hooyaadkiisuna jahanamo weeye wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru makaan loo ahaado oo loo noqdana jahanama u baas lahaatay wey macnaha aayadda waxaa qaydaysa xukunkeeda aayadda loo yaqaano aayat dicfi oru tegi doon alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayn biidn illah wallahu maca asaabiriin marka aan la ogolayn inaad cararto ood dabarka jeedisaay waa markii gaalada aada iska soo horjeedaan iyo ciidankaad ishaysaani ama aada isla eg tihiin ama hadday idinka badan yihiin laba labanlaabkiina ayna ka badnayn laba nin baad ishesheen kama carari karti saddex hadday noqdaan laakiin waad ka carari karta toban baad tihiin labaatan kama carari kartaan soddon hadday yihiin laakiin waa ka carari karta ama shan iyo labaatan ay yihiin aayadaasaa qaydi doonto marka aan lagu ogolayn inaad cararto waa mar uusan ciidanka kaa soo horjeeday labalaabkaa uusan ka badnayn markaa wey maanaa markaasaan la ogolaynoo dembigani ka dhalanaya laakiin hadday intaa ka badan yihiin markaa waa la ogolyahay wey maanaa falam taqtuluuhum walakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walakina allaha ramaa aayadan waxaa lagu muujinaya wixii meesha ka dhacay ilaahay inuu maamulay subxana watacala ilahay baa sameeyey addoommada iyo waxay samaynayaanba inuu ilaahay leeyahay oo isagu uu qadaray ayaa aayadan lagu muujinaya falam taqtuluuhum maydaan laynin gaaladii meesha lagu laayay idinku xooggiina iyo xeeladiina kumaydaan laynin walaakina allaha allahse qatalahum laayay wamaa ramayta maadan ganin quruurixi ama caradii maadan ganin id waktigii ramayta aada gantay walaakina allaha allahse ramaa garay waliyubliya inuuinuu waliyubliya inuu siiyo ama u nimceeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa xaalay ka ahaatay balaa'an nicmo inuu ugu nimceeyo xasanan oo wanaagsan sidaas daraaddeed buu facala dalika kaa u sameeyey facala dalika kaa wuxuu u sameeyey inuu mu'miniinta u nimceeyo nicmo wanaagsan ina allaha alla samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo ogaansho badan dalikum kiinaas algaradu ujeedadu dalikum kiina wey qasadku waa kaa wa ana allaha alla wey muuhinu kaydilkaafiriina gaalada dhagartooda mid taag daraysiinaya inuu yahay wey arrinku arrinku waa labao waxa weeyaan qasadkiiyo ujeedadu waa taas oo horta in laydin nameeya ta labaadna inuu ilaahay gaalada dhagartooda uu dabcin doono oo rabbi subxana wa tacala daciifin doono ma aada maydaan laynin baa laleey saxaabadiiyo raggii meesha lagu laayay toddobaatanka ahaa ee gaalada ahaa idinku maydaan laynina ilaahay baa laayay saas man macnaha waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala idinka iyo waxaad samaynaysaanba isaga abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun alla isagaa idin abuuray idinkiiyo ficilka waxaad samaynaysaan idinku sabab baad ahayde laakiin layntan nimanka la laayay ilaahay baa qorsheeyey asbaabtana ilaahay baa diyaariyey xooggiina iyo xeeladiina marka la fiiriyana kuma fillayn inaad laysaan raggaas laakiin ilaahay qorshe uu dejiyey baa lagu laayay malaa'ig baa kasoo qayb gashay rabbi baa horay u qorsheeyey idinku maydaan kusoo talagelina dagaalka talagal la-aan buu ilaahay diyaariyo isu kiin keenay rabbi baa laayay idinku maydaan layn xoog iyo xeelatiina ma ahayn wa ficlan saas adiga salaadaad tukanayso soo ilaahay kuma karsiin oo soonkaad soomayso soo ilaahay ma leh ilaahay baa ku karsiyey subxana wa tacala oo kuu qadaray oo ku waafajiyey saasaa laga wada talabaadi waxa weeye rasuulkeena sal lla alay wasalam dagaalku markuu bilowday dagaalku markuu bilaabanayo oo laysu saftay ayuu nebigu sal lla alay wasalam intuu carro cantoobiyey buu gaalada ku saydhay markaasuu yidhi shaahat ilwujuuh carradii uu saydhay baa gaalada indhahoodii iyo sankii iyo afkiiyo meel walba ka gashay markaasay carradii intay ku mashquulsanaayeen baa laga faa'idaystay intay indhaha maraamaranayeeno carrada iska saarahayeen baa laga faa'idaystay marka waxaa la leeyahay carradaa aada gantay adugu gantay laakiin yaa gaadhsiiyey meeshay gaadhay maxoog aad leedaad ku gaadhsiisay maya caadi maaha carro aad saa u saydhay hal ruux iyo laba ruux inay gaadho waa suurtagal laakiin ciidan dhan oo kun ah inay kulligood indhaha ka wada gasho oy ku mashquulaan oo laga faa'iidaystaayey ma hawl buu samayn karaa maya walaakina allaha ramaa marka u fiirsan nebiga waxaa loo sugayaa ganid id ramayta baa laleeyahy haddana ilaahay baa ganay baa laleeyahy waxaa laga wadaa ganidda nebigu waa ganay carrada isagaa saydhay laakiin carradu inay midhihii laga rabay dhaliso oy gaalada indhaha ka gasho oo ay qayb ka noqoto dagaalka guushii laga gaadhay inay asbaabtii mid ka mida noqoto yaa iska laha allah waa iska laha subxana wa tacala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa way maca laba qolo oo ka mida yani firaqa lumay oo ahlu sunna dariiqadooda ka lumay bay aayaddu radinaysa laba qolo qolo waa nimanka la yidhaahdo qadariyada oo yidhi alla subxaana wa tacaala afcaasha addoommadu ay samaynayaan way ka madax bannaanta ayagaa isu taliya iyagaa sameeya isaguna wuxuu ka war helaa uun markii ay wax sameeyaan un niman qadariya la yidhahdo khayr daran baa warkaan ku kacay nimankaa aayaddu way radinaysaayo waxaa la yidhi falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum walaakina allaha qatalahum ayagay radinaysa walaakina allaha ramaa ayagay radinaysa saas way macanaha qolada labaadna waa niman jabriye la yidhahda oo waxay yidhaahdeen addoommadu kuwaasay yidhaahdeen meesha ka saar oo la dagaalamo radiya markaasay midtoodii mid ka daran bay ku dhaceen waxay yidhahdeen addoommadu inay la madax banaan yihiin waxay samaynayan iskaba dhaafo waaba qasban yihiin bay dhaheen khiyaar maba lahaba sidii ul aad gacanta ku hayso saaad adigu doonto aad u wadwadayso saas unbaa loo maqaadiirta ilahay baa ku tasarufto ayagu khiyaar maba lahaba waxbana maba sameeyaanba ilaahay unbaaba ku adeegto wuxuu doono ku sameeye ayaguna saasay yidhahdeen jibriil layidhaha kuwaasi kuwaana waxaa radinaya yacni markii la yidhi uu rabbi yidhi id ramayta soo nebiga ganitaan looma sugin waad gantay baa la yidhi oo ficilkii nebiga inay ganitaanku ku dhacay baa loo sugay taasina waxay radinaysaa qoladaas natiijadu waxa weeye murtida hadalka murtidiisu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa wax walba qadaray addoommadana khayr ka waafajiya addoommaduna khiyaar ay wax ku sameeyaan bay leeyihin laakiin khiyaarka ay leeyihiin ilaahay doonidiisa iyo mashiicadiisay hoos taallaayo raacsanta wixiusan alla doonin meesha ka dhici maayo saas way macanaha waxaa la yidhi marka ujeedadu wataa ujeedadu waa taa dhacday oo maxay tahay taa dhacday dalikum xaggee la ishaaraya dalikum waxaa la ishaarayaa nicmaynta ilaahay uu mu'miniinta u nicmeeyey oo guusha ugu nimceeyey arrinwankaasa la tii hore soo loo soo maray dalikum oo gaalada jabkii gaadhay waa lasoo tilmaamay tanna waxa weeye mu'miniinta nicmadii loo nimceeyey waxaa la yidhi dalikum algaradu dalikum qasadku waa kaa ka labaad weeyo intaa keliya kuma ekee wa ana allaha muuhinu kaydi lkaafiriina waa dagaalada soo socda xataa dhagartooda iyo shirqoolkooda ilaahay baa daciifin doona kanna ilaahay baa ku jabiyey oo idiin nicmeeyey kuwa soo socdana dhagarta iyo shirqoolkay dhigayaan rabbi baa daciifin doona subxana wa tacala saas way macana falam taqtuluuhum maydaan laynin walaakina allaha allahse qatalahum dilay oo laayey saas way macana guusha meesha ka timid ilaahay baa lahaa subxana wa tacala walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla waa nagii soo mar beder ilaahay baa idiin hiiliyey idinkoo yar oon awood lahayn wamaa ramayta ma aadan garin nebiyow id waktigii ramayta aad gantay quruuraxa markaad gantay iyo carada ood saydhay ma aadan ganin walaakina allaha allahse ramaa galay wamaa ramayta maadan gaadhsiinin id waktigii ramayta aad gantay meeshii aad ku tala meeshay gaadhay adigu maadan gaadhsiinin walaakina allaha allahse ramaa gaadhsiiyey wey mana saas meesha ilaahay baa gaadhsiiyey ay gaadhay waliyubliya inuu imtixaana waliyubliya inuu nicmeeyo daraaddeed oo uu siiyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa balaa'an nicmo inuu ka siiyo xasanan oo wanaagsan ayuu facala dalika sidaa alla u sameeyey subxana wa tacala ina allaha alla maxaa yeelay samiicun midkii maqal badan weeye ducadiinna iyo baryadiinna iyo hadalkiina caliimun xaalkiinana aad ula socdo og wey rabbi subxana wa tacala dalikum kiinaasi algaradu ujeedada iyo qasidku dalikum kiinaa weeye oo in laydin nacmeeya iyo wa ana allaha alle muuhinu kaydilkaafiriina gaalada dhagartooda kii yani waxa weeye tabar tabar dhigay muhinu kaydilkaafiriina gaalada dhagartooda kii taag daraynaya oo daciifinaya inuu yahay weeye saas way maanaa arrinku waa kaa hore iyo kanba oo waxaa laga wadaa xataa dagaalada soo socda tabartooda iyo awoodooda iyo dhagartooda ilaahay baa daciifin doona saas way maanaa in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu wain tantahuu fahuwa khayrun lakum in tastaftixuu haddaad furud dalabtaan in tastaftixuu haddaad guul dalabtaan guul dalabtaan ama meehe aada xugum dalabtaan in laydinkala xukumo idinkii muxamed haddaad dalabtaan faqad jaa'akum waxaa idin yimid alfatxu xugumkii waa idin yimid ama guushii waa idin timid wain tantahuu haddii aada joogsataan ood ka reebtoontaan beeninta iyo gaalnimada fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tacuuduu haddaad noqotaan gaalnimadii iyo beenintii nacuud annaguna waanu ku noqon inaanu idin jebinno walan tugniya deeqi mayso cankum xaggiina fi'atukum jamaacadiinu deeqi mayso shay-an waxba idinka deeqi mayso walow kaurad haba badate si kastaba ha u badnaato jamaacadiinu wax idiin tari mayso wa ana allaha allana maca almu'miniina mu'miniinta la jirankoodu ahaaday macnaheedu waxa weeye aayaddan ay ka hadlaysaa abu jahal ninka la yidhaahdo oo ciidamada gaalada maalinkaa wato oday u ahaa quraysh dagaalkeeda isaga oday ka ah raggii meesha lagu dilay buuna ka mid ahaa markii dagaalku bilaabanayay buu duceeyey markuu nebigu ducaynayay abu jahalna waa ducaynaya waa cajiib abu jahalna ilahay buu baryay wuxuu leeyahay allahuma aqطacnaa liraxim wa aataanaa bima laa nacrif faaxinhu lghadaata buu leey ilaahuw labadanada midka qaraaba goyska ah waxaan horay loo aqooninna la yimid ilaahu midkaas saaka halaag buu leey ilahay wuu baryahayaab waxaa kaloo iyadana soo aroorto xadiiska waxaa wariyey axmed iyo xaakim iyo nasaa-i baa wariyey waxaa kaloo iyadana soo aroorto kutubta siirada ku soo aroortay reer quraysheed markay ka soo ambabaxayeen magaalada maka ayaa waxay qabsadeen kacbada daaheeda marada kacbada saaran astaarulkacba ayay ku dhageen markaasay meeshaa ilahay ku baryaen subxana watacala waxay yidhaahdeen ilaahayow waad ogtahay inaanu nahay kuwii gurigaaga deganaa beytkaaga kuwii deganaa inaanu nahay xujaydaadad nimankii waraabin jiray inaanu nahay oo u adeegi jiray ninka maxamed la yidhaahdana dadkiibuu qaybiyoo kala geeyey qaraabadiisiina waa gooyey aabbayaashii iyo awowyadiina caqli xumo iyo caqli fudayd buu ku xukumay diintii hore iyo dhaqankiiyo caadadiina wuu yani waxaan waxba ka jirin buu ka soo qaado waa ceebeeyey ilaahu waxaan kaa baryaynaa labadanada midkii gar daran inaad maanta baabi'iso holma nimanka firis hawaara waxaa marka ilaahay yidhi aayaddanaa soo degtay marka waxaa la leeyahay in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatxu soo maydaan codsanin in idinkiiyo muxamedkiinii gar daran la xukumo oo laydin kala xukumo soo maydaan codsanin xukunkii waa idin yimid wey saasaa ilahi ku jawab subxana muxuu yahay xukunka yimid hadda kii gar lahaabaa la garsi iyagii oo gar darnaana way ku foorarsatay saas faqad jaa'akum lfatxu saasaa la yidhi haddaad daysaan ood halkaa arrinta kaga hadhaan oo gaalnimadiiyo dagaalka aad ku haysaan rasuulka aad halkaa ku joojisaan saasaa idin fiican haddaad ku noqotaanna annaguna waan ku noqonaynaa buu rabbi subxana watacala haddaad dagaalka ku noqotaan oo beenintiiyo gaalnimadii ku noqotaan annaguna inaan idin jebinaanu ku noqonaynaa buu rabbi subxana watacala ku noqdo waanu ku noqonayna saas way macana waxa ay idiin tarayso kooxdiinna iyo tiradiinna iyo dadkiinna iyo jamaacadiinnu haba badatee waxba idiin qaban mayso saas wey ma ilaahay ninuu la dagaalamayaa ciidan badan iyo tiknika iyo hub iyo technolojiya wax u qabanaysa maya waxba idiin qaban maysa bu rabbilahi subxana watacala marka ilaahay isu dhiiba oo ka noqda w weli irid baa idiin furan intii nii tagta mooyo inta laabani soo noqda inaad khaldantihiin isgarate ee soo noqda oo jidkaa ka noqdaa laleeya iridaan loo furaya alla subxaana watacaala mu'miniintuu la jiraayo rabbi uu garab taagay wa ana allaha maca almu'miniina inuu yahay buu facala dalika saa u sameeyey inuu mu'miniinta la jiro baa arrintu saa ugu dhacday oo laydinka reeyey muslimiintana guusha loo siiyey iyo libta macna in tastaftixuu yaa lagula hadlaya hadalkaa marka quraysh baa loo jeedinaya in tastaftixuu haddaad dalabteen in laydinkala xukumo idinkiiyo maxamed ama aad guul iyo lib dalabteen faqad jaa'akum waa idin yimid alfatxu xukumkii waa idin yimid ama libtii waa idin timidoo ciddii lahayd baa la siiyey oo rasuulka iyo saxaabadiisa sal ly slm wa in tantahuu haddii aad joogsataan ood reebtoontaan ood arrinta halkaa kaga hadhaan fa huwa kaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan aakhiriya adduunka wain tacuuduu haddaad noqotaan ood gaalnimadii ku noqotaan iyo dagaalkii nebiga aad ku hayseen nacud annaguna waanu noqonaynaa dhacdadaasoo kalean ku noqonaynaa oo inaanin jebinaa macnaha walan tugniya deeqi mayso oo tari mayso cankum xaggiina fi'atukum jamaacadiinniiyo kooxdiinnu shay-an waxba idiin tari mayso walow kaurad haba badate nin ilaahay la dagaalsan yahay dad badan iyo ciidan badan waxba u qaban maayo wa ana allaha alle maca almu'miniina mu'miniinta la jirankooda inuu yahay oo uu u hiilinayo facala dalika saa u sameey inuu ilaahay mu'miniinta la jiro buu saa u yeelay oo libta u siiyey idinkana idiin jabiye wey yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha warasuulahu walaa tawallow canhu waantum tasmacuun mu'miniintii baa hadda la siinaya talooyinka dagaalka mar labaad baa lagu noqon doonaa iyo qisadiisa qaybo ka mid a dib lagaga hadli doonaa laakiin dagaalka dhexdiisiiba waxaa la soo geliyey rabbi subxaana wa tacaala irshaadaad iyo awaamir uu siinayo muminiinta yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo atiicu allaha alla yeela warasuulahu iyo rasuulkiisa yeela walaa tawallow ha jeedsanina canhu xaggiisa ha ka jeedsanina allaiyo rasuulka xaggiisa ama rasuulka xaggiisa ha ka jeedsanina walxaal antum idinku tasmacuuna aada maqlaysaan aayadaha laydinku dul akrinaya idinkoo maqlaya ha ka jeesanina rasuulka walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina qaaluu yidhi samicnaa waan maqalay walxaal laa yasmacuuna aynan maqlayn ayagoon maqlaynin kuwa yidhi waanu maqalay kuwaasoo kale ha noqonina maxaa yeelay ina shara dawaabi waxyaabaha dhulkas ku socda ka ugu shar badan addawaab waa waxyaalaha dhulka dushiisa ku tukuba nooca xayawaanaadka iyo cayayaanaadka iyo kulli ina shara dawaabi noolaha dhulka dushiisa ku socda ka ugu shar badani cinda allahi ilaahay agtiisa assummu waa kuwa dhagahla albukmu ee hadalkala afle waxba aan hadli karin aladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan waxba fahmaynin wax kas aan ahayn waxba kasayn walow calima allahu alla hadduu ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr hadduu ku ogaan lahaa la asmacahum wuu maqashiin lahaa walow asmacahum hadduu maqashiiyana latawallow way jeesan lahaayeen walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeesada ay yihiin caadadoodaaba inay jeesadaana macna war dadka iimaanka lahow alliya rasuulkiisa yeela oo sida ay idinku talinayaan qaata oo iyaga ka amar qaatoo ka dambeeya waxay idinka reebeen daaya waxyi meesha idin fareen iyo waajibaadkana qaata ha ka jeesanina rasuulka xaggiisa idinkoo maqlaya idinkoo ilaahay aayaadkiisa laydinku dul akriyay oo axaadiista nabiga sal alay waslam dushiina lagu akriyay ood xujooyinka maqlaysaan ha ka jeesanina macnaheedu waxa weye markaad cilmi yeelato kadib oo loo baahnaa cilmigii inaad camal ula timaado dhaqan geliso cilmigii markaad yeelato kadib ha jeesani ruuxu isagoo jaahila jahli inuu la jeesadaayey waxay ka fududahay inuu markuu cilmi yeesho kadib uu jeesado wa antum tasmacuuna saasaa laga wada ha noqonina kuwa yidhi waanu maqalay ayagoon waxba maqlayn waa kuwee wuxuu leeyahay ibnu jariiri tabari caleyhi raxmat ullah waa mushrikiinta waanu maqlaynaa bay leeyihiin oo maqalkay maqlayaan waa maqalka dhegtooda ku dhacay midda ilaahay u diidan yahay ee yidhi waxba ma maqlayaanna waa samaaca fahmin wa qabuulin waintifacu yacni waxa dhegtooda ku dhacaya maqal ah inay qaataan oy yeelaan oy ku intifaacaan oy si fiican u fahmaan maynan yeelaninoo maqalka noocaasa ma hayaan laakiin haddana waxay leeyihiin waan maqalay maxay maqleen rasuulkoo qur-aan akrinaya maqle xujooyin la sheegaya maqle dhegta kaga dhacday laakiin maqalkii fahamka iyo intifaaca ahaa kaa isagaa ma haya sidiisaba samica samicadaa laba macnaa samicada luqada carabiga maqalka dhegta kaaga dhaca waa la yidhahda maqal yeelitaan la socdana waa la yidhahda samica allahu liman xamida markaad hadda leeda samica allahu liman xamida alla ha maqlo ciddii mahadisa ma ha maqlo oo un yani un ha maqlo maa laga wada maya ha ajiibo oo ha yeelo ha ajiibo oo ha aqbalo sooma saasoo kale wey samicada hadda meeshan kusoo arooraysa qaarna maqalka dhegtaa laga wadaa qaarna maqalka qalbiga iyo yeelitaankiisa laga wadaa midda loo diidan yahay ee laleeyahay maynan maqal waa maqalkii qalbiga oo yeelitaan iyo ku intifaacid ah midda laleeyahay maqalka iyagu sheeganayaanna waa maqalka dhegta oon fahamku la soconi wey maanaha saas weyaan ha noqonina kuwa marka noocaasoo waan maqalayle iyagoo waxba maqlin oo waxba fahmin oon qaadanin ilaahay intuu abuuray oo dhulka dushiisa ku socota ka ugu shar badani kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa iyo xukunkiisa waxa weeye kuwa dhagahla oo xaqa maqalkiisa ka dhagala afla oo hadal aan hadlinoo xaqa ku hadalkiisa ka afla albukmu waxa weya kuwa aan hadli karin xaqii bay ka afla yihiinoo xaqa ku hadalkiisaa dhibaya maba kari karaan kuwaasoo wax kas aan hayn waxba ma kasi karaan waa gaalada gaalada iyo munaafiqiintu waxay ka siman yihiin ilaahay xujajkiisa iyo baraahiimta uu soo dejiyey kutubtiisa iyo dhaxalkii rusushu ka tageen ma maqlaan mana kasaan mana fahmaan saas daraaddeed dhagaha ku yaalla iyo qalbiga ku yaalla iyo indhaha ku yaallay sidii iyagoo jirin oo kale ka dhigan waxaan ku oolin oo kale ka dhigan tahay macnaha saas maxaa yeele xukunkii hadduu kugu yaallodan ku intifaacayn muxuu kugu yaalla soo faa'iide darro maa meeshii ilaahay ugu talagalay haddaadan xuginkan uga faa'iidaysanaynin wax uu kuugu yaallo waa bilaash sidii isagoo kugu oolin oo kale ka dhigan tahay macnaha rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegaya nimanka khayr darradooda haddii alla subxaana wa tacaala uu khayr ku og yahay dhexdooda wuu maqashiin lahaa hadduu khayr dhexdooda ku ogya maxaa wax loo maqashiin lahay wax u fahmi layihin ugu intifaaci u qaadan layihin haddaad tidhahdo khayr laawayaal weeyaan khayr baan lagu ogeyn hadduu alla khayr ku og yahay wuu fahansiin lahaa wayna ku intifaaci lahay laakiin khayr laawanimadooda xataa hadduu alla fahamsiin lahaa oo intifaaca inay ku intifaacaan xataa loo fududayn lahaa way ka jeesan lahayn saas maana bal u fiirso meesha la gaarsiinay khayr daradooda iyo inay yihiin dad xun oo aan yani lahmudanin ma mudna in wanaag la siiyo khayr daradaa daraaddeed buu alla ku ogyahy sidaas daraaddeed baa waxaa looga leexinayaa inay fahmaan laakiin xataa haddii la fahamsiiyo oo intifaacii loo fududeeyo ooy fahmaan way ka jeesan lahayen xataa hadday intay xujada si fiican u fahmaan haddana ay karaan oo inay qaataan oy ku dhaqmaan oo ku intifaacaan ay karaan mayna yeeleena way ka jeesan lahayn bu rabbi subxana wa tacala rabbi marka wuxuu og yahay wax haddii aan weli dhicin aananna dhici doonin haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa buu garanaya nimankani xaqa qaadan maayaan fahmina maayaan kuna intifaaci maayaan laakiin hadday dhici lahayd kaba soo qaade inuu alla fahamsiiyo oo intifaac siiyo kaba soo qaade xumaantooda mayna ku sugnaadeena way ka noqon lahayn saas maana marka khayr daradaasoo ilaahay uu ku og yahay ayaan waxbaba loo fahansiinayninoo intifaacna loo waafajinayn macna saas weya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo atiicu llaha alla ateeca wa rasuulahu iyo rasuulkiisa walaa tawalluu ha jeesanina canhu rasuulka xaggiisa haka jeesanina walxaal antum idinku tasmacuuna aada maqlaysaan waxa laydinku dul akriyay walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina waa gaalo ama munaafiqiin qaaluu yidhi samicnaa waan maqalay dhegtay ka maqleen walxaal hum iyagu laa yasmacuuna aynan maqlaynin oo qalbigoodu uusan maqlaynin aynan yeelaynin oo intifaacsanaynin wey macna maqalkaasna makaasaa laga wada ina shara dawaabi inta tukubta waxyaabaha dhulka ku tukuba ee ku socda ka ugu shar badani cinda allahi ilaahay agtiisa iyo xugumkiisa assummu waa kuwa dhagaha la ee xaqa ka dhagala makhluuqaadka dhan jamaadaadka soo wada jamaadaad iyo xayawaanaadka iyo makhluuqaadkaa kale ilaahay bay u sujuudsan yihin waa adeecsan yihin laakiin inta ilaahay jidkiisa ka fallaagowday ee ugu shar badan makhluuqa waxa weeye waa bini aadamka iyo jinka intooda khaldan ee kharriban makhluuqa dhan isku dudu malaa'igta yacni waxa weeyaan jamaadaadka kuwa sare jira iyo kuwa hoose dhulka jooga kulli markaad isku darto ilaahay bay adeectay wax yar oo jin ama insiya mooye marka inta kale loo fiiriyo wax yar noqonaya mooye oo fallaagaa mooye inta kale ilahay baa dacsan intaasaa marka khalqiga uu shar badan ina shara dawaabi cinda allah assubmu way kuwa dhagahla oo xaqa ka dhagala albukmu oo hadal kala aan hadlin oo xaqa aan ku hadlin xaqa ku hadalkiisa ayay ka aflayihin alladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan waxba kasaynin oo waxgaradka ahayn yani waxa weeyaan wax anfacaya iyo waxa dhibaya toona ma kala garanayaan walow calima allah hadduu alla ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr hadduu ku ogaan lahaa in khayr uun ay leeyihiin wax yarba haatee hadduu alla ogaan lahaa law calima allah hadduu alla ku ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr la asmacahum wuu maqashiin lahaa samaaca fahmin wa qabuulin yani maqal faham iyo qaadasho la socoto ayuu maqashiin lahaa ayib laakiin ilahay wuxuu ogaaday haddii la maqashiiyo xataa inaysan qaadanayn sooma la fahamsiiyo saas daraaddeed muxuu yidhi walow asmacahum hadduu maqashiin lahaa oo maqal ay faham iyo qaadash intifaac la socdo haddii la siin lahaa xataa la tawallow way jeedsan lahaayeen oo way ka jeedsan lahayen markay fahmeen kadib bay ka jeesan lahayd walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeesada ay yihiin caqli ma leh maxaa yeele caqli hadday yihiin munaafacaadkooday garan lahaayeen way macna walxaal hum mucriduuna caadadoodaa waxay tahayba inay jeesadaan oy xaqa ka jeesadaan oo xaalkoodaaba saa iska yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow istajiibuu yeela lilahi ilahay ajiiba iyo walirasuuli rasuulka idaa goortii dacaakum rasuulku uu idiin yeedho limaa shay markuu idinku yeedho xaggiisa yuxyiikum idin noolaynaya waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla yaxuulu inuu kala teedayo bayna almar-i ruuxa iyo wa qalbii qalbigiisa dhexdooda inuu kala teedayo waanahu isagu waanahu amar yashani ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin shirinayo oo xaggiisa laysuukin ururin doono wattaquu iska jira fitnatan fitno iska jira fitnadaasoo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey oo minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan ayaga aan gooni ku noqon doonin waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay inuu ciqaabtiisu inay adag tahay ogaana saas way macana muminiintiiyow haddii alla idin yeedho muminiintii alla rumeeyeyow waxaad yeeshaan alla iyo rasuulkiisa yeela markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya muxuu yahay waxa rasuulku dadka ugu yeedhaya dadka noolaynaya waxa uu ugu yeedhayaa ku baaqayaa xaqa qaata waxa uu dadka ugu yeedhayaa waa qur-aanka wuxuu ugu yeedhayaa waa iimaanka iyo islaamnimada waxa uu ugu yeedhaya waxaa ka mida noloshu ku jirta waa xarbiga iyo dagaalka oo tii hadda laga soo sheekeynaya waxyaabahaasuu idinku yeedhayaa oo nolol idinku jirta yeela noloshan hadda laga hadlayo waa nolosha xaqiiqiga w ile nolosha laba ah nololna waa nolosha jidhka nololna waa nolosha qalbiga nolosha qalbigu waa iimaanka iyo ilaahay xaqii uu soo dejiyo qaadato waa nolol cusub nololna waa nolosha noolaha dhan ka siman oo xooluhu nool yihiin oo macnaha waxa weeyaan ay xayawaanaadku nool yihiin oo shimbiruhu nool yihiin oo bini aadamku nool yihin taa waa nolol caam laakiin noloshani waa nolol khaaso waa nolol iimaaneed oo qalbiga gasha maxaa yeele qalbiga aan iimaan ku jirin waa bakti taas mana saas daraaddeed baa gaalada rabbi subxaana wa tacaala meelo badan wuxuu ka cabiraa inay yihiin amwaatun waa bakti leanna qulubtooda bakti noloshii xaqiiqiga iimaanku ma gelin marka rasuulku markuu idinku yeedho wax idin noolaynaya oo qalbigiina noolaynaya oo maslaxadiina iyo dantiina ku jirto yeela hadiidina yeela dantiina ma garanaysaan saas mana waa kan soo marnay xadiidkii abu saciid ibni mucalla rasuulku wuu soo maray sal lay slam isagoo tukanay saxiixbuhaari baa soo saaray buhaari baa soo saaray isagoo tukanay soo maray markaasuu u yeedhay nabigu sal lay slam salaadiisii buu iska sii wato markuu dhamaystay buu u yimi nabiga sal lay slam wuxuu i maxaad iigu imaan weyda markaan kuu yeedhay wuxuu nabi alla waan tukanay wuxuu rasuulku yiri sal lay slam soo ilaahay ma odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum xataa salaada haddaad ku jirta inaad soo baxdeen nabi maxamed baa ku yeedhay salawatu rabbi waslamu caleyh saas wax nololi idinku idin noolaynayaa la idinku yeedhay idinkuna waad madax adeynaysaan oo waad isgeejinaysaan maxaa idinku dhacay saas macnaa yeela waxaad ogaataan alle inuu kala teedayo addoonka iyo qalbigiisa maxaa laga wada mufasiriinta selafku waxay u badan yihiin macnaha laga wadaayo inuu yahay rabbi subxaana wa tacaala addoonka qalbigiisa isagaa gacanta ku haya isagaa u taliya gaalka iyo iimaanka isagaa isu diidan mu'minka iyo gaalnimadana isagaa isu diidan qalbigaaga saad doonta kama yeeli kartide ilaahay baa idiin dhaxeeya oo u taliya taana waxaa sii caddaynaya xadiiska nabigeena salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka ahlu sunanka iyo axmed iyo ay soo saareen muslimna uu riwaayaadkiisa qaar ka mida soo saaray nebigu wuxuu badin jiray sal lay waslam uu ducada ugu badan uu ku ducaysan jiray yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbi calaa diinik allaha qalbiyada rogrogow qalbigayga diinta dusheeda ku sug saasuu nebigu ducaysan jiray sal lay slm markaasaa waxaa layidhi nebi allow maxaa ducadaa u badhisaa baa la weydiiyey miyaad noo cabsanaysaa markaasaa rasuulku wuxu yuri sal lay wasalam ina quluuba bani aadam bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa addoommada qalbiyadoodu ilaahay labadiisa farood dhexdooday ku jiraan siduu doonuna ilaahay u rogrogaa in shaaa azaaqahu wuxuu nabigu uri sal lay waslam hadduu doono rabbi in shaaa aqaamahu wa in shaaa azaaqahu buu nabi uri sal lay slam hadduu doonona rabbi waa leexin qalbiga hadduu doonona rabbi wuu toosini subxana wa tacala marka qalbigaaga ilaahay baa u taliya rabbi baa gacanta ku haya yaxuulu bayna almari wa qalbihi sidaasay mufasiriintaas intooda badani maraya oo haddii lagu yidhaahdo yani aayadda hore ay ku tidhi wixii noloshaadu ku jirta haddii lagugu yeedha yeel waxaad wax ku yeeli lahaydna qalbiga u yahay qalbigiina ilaahay gacanta ku hayo maxaa kaaga soo baxaya ilaahay weydiisa soomaa marka natiijada ka soo baxaysaas hanuunka ilaahay weydiista oo rabbi barya oo inuu idinku sugo yani waxa weeyaan weydiista qalbigaagana inuu ilaahay hagaajiyo mar walba rabbi weydiisto subxaana wa tacala sidaas wey maana adoonkiiyo qalbigiisuu kala teedaa waxaa kaloo iyadana suurtagal ah inay tahay rabbi sida uu u og yahay adoonka qalbigiisa ee uga warhayo inay macnaha laga warramayana waa suurtagal oo macnuhu saas yahayna waa macquul wey maana waxaad ogaataan rabbi subxaana wa tacaala xaggiisa in laydin kulmin doono kadib waxaa la yidhi waxaad iska jirtaan fitno markay dhacdo aan khaas ku noqon doonin kuwii dembiga galay waxaa laga wadaa munkarka iyo dembiyadu markay bulshada dhexdeeda ka dhacaan oo qaar bulshada ka mid a ay sameeyaan bulshada inteeda kale haddaynan ka hortegin oo dembigii uu noqdo mid laysku fiirsado ciqaab baa ka dhalanaysa ciqaabtaas ka dhalatay kuwii dembiga galay khaas ku noqon mayso way idin wada gaadhi hadday nabadgeliyo darro tahay hadduu cudurro ay yihiin hadday abaaro yihiin hadday ciqaab kale tahay ciqaabta dembiga aad ka aamusteen ka dhalatay kii dembiga galay ku khaas noqon mayse way idin wada gaadhi ciqaabtaa marka iska jiro seen isaga jirnaa waxaad isaga jiraysaan ciqaab dembigu markuu dhacayo ka hortaga la dagaalama xadiiskii nabigeena sal lay slam waa kii ahay saxiixa buhaariy muslim ay soo saareen rasuulku sal lay slam tusaale bixi wuxuu yidhi ruuxa jidka ilaahay ku toosan ee ku taagan iyo midka xuduudda ilaahay ku dhacayee tillaaba yahay waxay ka dhigan yihiin sidii dad dooni ka dhaxaysa oo kaleeto bad bay marayaanoo doon baa ka dhaxaysa waa la qori suurtay waa laba kooxood kooxna dabaqii hoosey fuuleen kooxna dabaqii saree doontay fuuleen badda dhexdeeda markay doontii marayso baa qoladii hoos ku jirtay baa waxay yidhaahdeen war haddii aynu yani markay biyo u baahdaan intay kor fuulaan oo dabaqa sare tagaan halkaasay biyaha kasoo darsan jireen markaasay yidhahdeen war dhibkan inaguna haddaan iska dayn dadkan inaga korreeyana aynaan dhibin halkan inugu aadan intaan doonta ka duleeshanno haddaan halkan biyaha kasoo darsanno soo inoma fiicnaate taladaasay gaadheen waa go-aan wallahi waa fiicanta waa laisla garta doontii goor la duleylin rabo baa waxaa ka war helay nimankii kor saarnaa dabaqa kora saarna wuxuu nabigu yuri sal lay waslam kuwa kor saaran hadday yidhaahdaan war inaga daay iyaga iyo yani waxa weye iyaga iyo iyagunbaa baabi'i maxaa idinka gelin shoryaa koraa ka qaad iyagiyo dantooda hadday dhahaan khalaas ayagiyo dantooda hadday dhahaanayna gacanta qabanin wuxuu nabigu yuri sal lay waslam doontii way dulashadii biyihiibaa soo gelaya doonay biyo galeen oo biyaha badda dhexdeeda maraysa ba nin baa ka badbaadi khalaas waa lagu dhammaani haddiise laakiin markay maqlaan intay soo degaan gacmaha qabtaan oo yidhahdaan war inkaanu idinku dhacday hana halaagina oo hana baabi'inin oo gacmaha ka qabtaan ayagiina way badbaadinayaan ayaguna way badbaadayaan bu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh misaalkaa ma garatan marka misaalku waxa weeye doontaan wada saarannahay waa noloshan magaalooyinka iyo suuqyada iyo nabadgelyada iyo caafimaadka iyo dawladda iyo qarannimada doontaan wada saarannahay waa mid ah ragga doonta inay duleeliyaan doonayana waa nimanka ilaahay khaladka ka gelaye ka cadhaysiinayo ee dembiyada gelay qolyahaa haddaan laga qabanin doontu doontu badday geli hadday badda gashana waad wada gelaysaan oo hadda soo kuma wada jirno badda dhexeeda haddaynu dhex taagan ya doonta raggii duleelinahay inaynu ku fiirsanay oo shib laga yidhi qaarna ku garab siiyeen doonta ha la duleeliyo hadda la duleeliyo maxaa ka dhacay aka baddii maraykan iyo waxay idinla tagtay iyo australia iyo yurub qaarna waxa weeye dhulkay ka hoos maraysa waa kan misaalka la bixinaya kaawe iska jira fitnadu hadday dhacdo dembigu dhaco kii dembiga galay khaas ku noqon maayo mooryaan baa sameeyey iyo qabqablo dagaal baa sameeyey iyo dhuljiif baa sameeyey iyo jiri baa samaysay ilaahay kaa yeeli maayo maxaa yeelay waad qaban kartay waad ka hadli kartay markay u yaray marka waxa weeye ciqaabta timid waad la gelaysaa waa fitna aan kii galay khaas ku noqonin taa iska jira buu rabbileeya subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow istajiibuu yeela lilahi ilaha yeela iyo walirasuuli rasuulka idaa goortii dacaakum uu idin yeedho limaa shay markuu idinku yeedho yuxyiikum idin noolaynayo wax idin noolaynaya markuu idinku yeedho iimaan iyo khayr iyo daaca markuu idinku yeedhaa waclamu waxaad ogaataan ana allaha alle yaxuulu inuu kala teedi bayna almari ruuxa dhexdiisa iyo wa qalbii qalbigiisa inuu kala teeday oo qalbigiisa adoonka qalbigiisa isagu u taliyo waanahu isagu wa anahu isagu ilayhi xaggiisa tuxsharuna in laydin shirinayo xaggiisa laysuu kinkeenay wattaquu iska jira fitnatan fitne iska jira fitnadaasoo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan aanu asiibin gooni aan ku ahaanaynin oo idin wada gaari doonto waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay oo daran tahay indi wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti antum idinku qaliilun aad ahaydeen kuwa yar mustadcafuuna oo la guulaysto la daciifsado fi lardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado takhaafuuna xaalaad cabsanaysaan an yatakhaطafakum inay idin kala daftafaan annaasu dadku inay idin kala daftafaan xaalaad ka cabsanaysaan oo fa awaakum markaasuu alla idin dumay magaaladii madiina laydin dumay iyo dadkeedii oo waayadakum wuu idin xoojiyey binasrihi hiiladiisii buu idinku xoojiyey warasaqakum wuxuu idinku irsaaqay min alطayibaati waxyaalaha wan wanaagsanna wuu idinku irsaaqay faqrigiina waa idinka saaray lacalakum maxaasaa laydinku sameeyey lacalakum tashkuruuna si aad u shukridaan ood ilahay ugu mahad celisaan subxana wa tacala tani waxaa la xusuusinayaa muminiinta waxaa la xusuusinayaa maka markay joogeen oo gumaysiga ay ku jireen oy cadaadiska ku jireen oo adduunyadoo dhan col la ahayday cagsanayeen faqrigi iyo gaajaduna ay haysay taasaa dib loo xusuusinaya allihii idinka saaray magaalada madiine idin dumay oo idin dejiyey dadkeedii idin ogolaysiiyey kadibna risqiga idin siiyey bal allaha xusuustaan bal nicmooyinka xusuusta si aad ilahay ugu shukridaan subxana wa tacala wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad ahayday magaalada maka dad yar bay ahaayeen mar baa nebi maxamed iyo nin kaleba seexay abubakr nebiga abubakr mar wax yar baa tiro yar bay soo gaadheen dad yar baad ahaydeen macna id waqti antum idinku qaliilun aad ahaydeen kuwa yar mustadcafuuna oo la daciifsado fi lardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado nin kasta waa idin hunguriyeynahayo caalamka oo dhan ayaa macnaha waxa weeye nimankaa qureesh degan iyo caalamka oo dhan ba cadowbay idin ahaayeen oo dad yar oo la gumaystad ahayd xorriyad xataa aan u haysanin inay cibaadaystaan takhaafuuna xaalo aad cabsanaysaan oo an yatakhatafakum inay idin kala dafdafaan annaasu dadku inay idin kala dafdafaan aad ka cabsanayseen in laydin kala qaadqaato baabaad ka cabsanayseen fa aawaakum markaasuu alla idin dumay xagee buu idin dumay magaaladii madiina loo dumay saldhig buu ilahay u hagaajiyey subxaana wa tacaala dadkeediina waa ogolaysiiyey waayadakum wuxuu idinku xoojiyey binasrihi hiiladiisana waa idinku xoojiyey warasaqakum wuu idinku irsaaqay min alayibaati waxyaalaha wan wanaagsanna waa idinku irsaaqay oo gaajadii baa taana lagaga saaray macnaha iyo baahidii iyo faqrigii lacalakum tashkuruuna si aad u shukridaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa taqunuuha khayaamina allaha alle hay khayaamina warasuula iyo rasuulka khayaanina walaa taqunuuha khayaanina amaanaatikum amaanooyinkiinana ha khayaamina waalxaal antum idinku taclamuuna aad og tihiin khayaanadaasi inay xunta ficilka khiyaanadaa idinku waclamuu waxaad ogaataan annamaa amwaalukum xoolihiinna iyo waawlaadukum caruurtiinu fitnatun inay injirabad jirabid yihiin inay un imtixaan yihiin ogaada wa ana allaha allana cindahu agtiisa inuu yahay ajrun ajrigaasoo cadiimun weyn inuu ilahay agtiisa yahay taana ogaada le muminiintiio ilahay iyo rasuulkiisa ha khayaamina khiyaanada waxaa laga wadaa wixii ilaahay aada isku ogeydeen haddaad ka baxdo waad khiyaantay maxaad ilahay isku ogeydeen ilahay waxaad isku ogeyda inaad addoon toosan u noqoto ood isaga raalli geliso rasuulkana maxaa la isku ogaa sunnadaydii raaca oo jidkaan maray mara oo dhaxalkaan idinka tegay qaata haddaad garab marto rasuulkii baad khiyaantay wa taquunuu amaanaatikum amaanooyinkiina ha khiyaaminana waxaa laga wadaa faraa'idta iyo waajibaadka diinta iyo ammaanada dadku kugu ammaanaysanayo intiba way soo gelaya ina caradna alamanata cala alsamaawaati waalardi waljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula yani ammaanada culayskay leedahay buurihii iyo maqsamaawaadkii iyo dhulkiibaa ka cudur daartoo qaadi waay bini aadan baa jaahilnimadiisa iyo dulmigiisa tunka u dhigtoo xambaarsaday ammaanada wey waa faraaidta iyo takaaliifta iyo xilka ilaahay ku saariy waajibaadka ku saara ammaanadaana ha khayaamina ee idinkoo garanaya khayaanada iyo xumaanteeda ha khayaamina bale khayaamina ilaaliya oo khayaanada iska jira iyo inaad gar martaan wixii ilahay idinla rabay subxana wa tacala waxaad ogaataan xoolihiinna iyo caruurtiinu waa fitna iyo imtixaan iyo jirrabid waxaa lagugu fiirinaya xoolaha waxaa lagu siinaya bal in la fiiriyo in lagugu dayo lagugu tijaabiyo bal inaad ilaahay ku adeecdo iyo inaad iyaga ku mashquushood ilaahay iyaga sababtooda ku casin caruurtaada sababtood ilahay inaad xiisaan u gasho waajibaadkii uga gaabiso ama xaaraam u gasho xaaskaagii iyo reerkaaguna waa imtixaan aayad kale waa ti ah marka waxaa la doonayaa inaad u garato inay imtixaan yihiin ood aada uga taxadirto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tullikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika faulaa'ika hum lkhaasiruun caruurtiinni iyo xoolihiinni yayna dikriga ilahay idinka mashquulinin haddii ay saa yeeshaan idinka mashquulisana kuwaasaa khasaaray khasaara waka saas man marka iska aakhiradiina yaynan idin seejinin oo idin qoonsanin ka dadaala way macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa takunuuha khayaamina allaha allah khayaamina warasuula rasuulka ha khayaamina khayaanada waxaa ka mid a sirtii lagugu aaminay inaad u gudbiso cidaan loogu talagelin saas man sida ka dhacday saxaabada qaarkood oo kaleeto kadib way ka toobadkeeneen taasoo kaleetaa ka mid a xaatib bin abi baltaca iyo abulibaada saxaabigii laodhan jiray kuwaasoo dhan baa soo gelay laa takunu llaha allaha khayaamina wrasuula iyo rasuulka watakunuu walaa takunuuha khayaamina amaanaatikum amaanooyinkiina ha khayaamina ama ta aad idinku isku aaminaysaan oo addoommadu kugu aaminayaan ha noqdeen ama tii ilaahay kugu aaminay oo faraa'idta iyo waajibka uu ku saaray ha noqoto ha khayaamin siday taa uga soo baxa walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin arrinkaas inuu khayaanaya waclamuu waxaad ogaataan anamaa amwaalukum xoolihiina iyo waawlaadukum caruurtiinu fitnatu waa imtixaan wa ana allaha allana cindahu agtiisa waxa ahaaday ajrun ajrigaasoo cadiimun weyn marka ajirka weyn u xisho oo caruurtiina iyo xoolihiina iska jira ajirkaa weynna u xisho dadku waa laba ninna ajirkaa weyn buu u xilan ninna caruurtiisa iyo xoolihiisa u xilan oo ajirkiisa ejinay saas man ajirka weyn ilahkiisa waa jannada wey maana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo in tattaquu haddaad cabsataan allaha alle haddaad ka cabsataan oo iska jirtaan yajcal wuu yeeli lakum idinka wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala bixin ayuu idin yeelaya yani cilmi aad baatilki iyo xaqa ku kala saartaan wayukafir wuu asturi cankum xaggiina sayi'aatikum gafafyaalkiinu idinka asturaya wayakfir lakum wuu idin dhaafi wallahu allana dulfadli dheeraadsiin midkii u saaxiiba wey alcadiimi oo weyn dheeraadu weyn ilahay agtiisu yaalla subxana wa tacala dadka iimaanka lahu haddaad alla ka cabsataan alla wuxuu idin yeelayaa oo idin siinayaa furqaanan furqaanta maxaa la yidhahda tafsiirka ugu fiicani waxa weeye ee ibnu isxaaq uu marayo sheekh yani alimaam ibnu kathiir sheekh maxamed amiin shinqiid ay dooranayaan waxa weeye in la yidhaahdo furqaantu waxaa laga wadaa cilmi uu ku kala saaro ruuxu xaqa iyo baatilka leanna furqaanta waxa la yidhahda kala bixinta la dhaha marka iftiin iyo cilmi shareeco oo aad ku kala saarto maxaa sax ah maxaa khalad maxaa baatil ah maxaa xaq ah maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah kaasuu ilaahay ku siinayaa haddaad alla ka cabsato saas man isaga aana furo wuxuu u yahay wax kastoo khayr isagaa furo wa maxaa yeele cilmigu asaas wuxuu u yahay cilmiga shareecadu khayr oo dhan bu asaas u yahay saas wy maana furqaanta insaa lagu fasaraa fiican oo markaa waxay la macno noqonaysaa aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa aaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmati wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi nuurka aad ku soconaysaan waa cilmiga iftiinka laga faa'iidaysanayo kitaabka iyo sunnada weeyaan kaa wey macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow in tattaquu llaha haddaad alla ka cabsataan yajcal wuu yeeli lakum idinka furqaanan buu idin yeelaya cilmi aad wax ku kala saartaan ood wax ku kala garataan buu idin yeelaya isagaa un baadna cidhiiri oo dhan kaga baxaysaan furqaanta haddii la yidhahdo bimacnaa makhrajan haddii lagu fasirana isla mid bay noqonoo cilmigu isaga ayaa sababaya inaad meel kastoo cidhiiriya ka baxdo qaabkaad kaga bixi lahaydna isagaa ka faa'idaysan macna wayukafir wuu asturi alleh cankum xaggiina sayi'aatikum gafafyaalkiinu idinka asturaya xumaanyaalkiinu idinka asturaya wayakfir wuu dhaafi lakum idinka wuu idin dhaafi wallahu alle dulfadli fadlikiiu saaxiiba way alcadiimi oo weyn waid ymkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkur llah wallahu khayru lmaakiriin tacaaliimtaasi markii la siiyey dadka mu'miniinta ah baa waxaa laynagu celinayaa oo haddana laynooga warramaya arrina isku dayo nimankii reer qurashe odayaashii oo ahaa inay nebiga sal lay slam wax gaadhsiiyaan saad ogsaantii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muddo dheer buu maka joogay oo uu qowmkiisi iyo dadkii maka deganaa diinta ugu yeedhay si walba laysugu dayay in laga hor istaago arrinta si walba laakiin ilaahay wuxuu difaac uga dhigay adeerkii abu aalib adeerkii abu aalib waa dhintay markaasaa nebiga sal lay slam waxaa la bilaabay in gacanqaad iyo dilkiisaoo laysku dayo iyo dhibaatooyin cusub la gaadhsiiyo adeerkiisii lagaga cabsanay markuu dhintay arrintii way socotay waxay gaadhay markii dambe isku day ah in nebiga dilkiisaba la isku dayay salawatu rabbi waslamu caleyh shir bay qabsadeen odayaasha reer qurash daarunadwa meel la odhan jira oo guriga baarlamaanka oo kale ah bay isugu yimaadeen oo lagu tashan jiray in alla intii oday tala lahaayo tale lagu tuhmayo o dhanna waa yimaadeen shirkaa waxaa kasoo qayb galay ninkii la odhan jiray ibliis shaydaan baa kasoo qayb galay asagoo iska dhigayo oday reer najdi ah najdi ka yimid war kumaad ahayd bale oday najdi ka socdaan ahayd oo maxaa najdi kaa keen meeshan inaad ninkan idin dhibay arrinkiisa kaga tashanaysaan baan ogaayo la ii sheegayo hadda inaan wuxuun tala idinku biiriyaan rabaa soo dhowo baa le waa la bariisi shirkii markii la qaatay nin war intaasoo talaa la soo jeeday nin baa hadlo wuxuu yihi war ninkan ina dhibiye intaynu meel guriga u samayno oo guri gelino xabis marka kadibna meesha aan ku katiinadeen noon xidhno taladaa markaa ninku markuu soo jeeday buu wuxuu yihi maya shaydaan baa hadlay maya walla inaysan taasi ra'yi ahayn tala ma aha burtaas oo maxaa yeelay war ninkan haddaad guri ku xidhaan rag baa la socda oo raacsan oo magaalada jooga guriga intay soo weeraraan bay kala baxayaan berintana isagoo weerar idinku imaan doona ha yeelina taladaasi tala maaha nin kala hadlo wuxuu yihi waayahe marka aan iska erino magaaladeenna intaynu ka saarno meelahaa kale iyo qabaaishaa kale ha aado wuu soo boodo wuxuu yihi taana war ra'yi maaha ra'yi nin weyn ma aha tuura burtana oo maxaa dhacay war ninkan aad meeshiiniba kaga baxsan lahdiin hadduu maanta qabaa-il kale u tago sumayda adag ninka aftahanimadiisa iyo markuu hadlayo hadalkiisu si u macaaye nin dhagaysta oo ka daba hadhi maba jiraba carab buu u tegi doonaa markaasay raaci doonaan markii la raacana isagoo duulaanu idinku soo noqon doonaa magaalada idinka qabsan doona hayeelina taladaasi talamean ka guraba abu jahl oo meesha fadhiyo odaygii ahaabaa wuxuu yidhi anigaa tala aan idinku soo dhicin soo jeediya dhegaysta haye baa layidhi wuxuu yidhi waxaa iga tala ah inta quraysh ay ka kooban tahay ee lafood qabaaisha ay ka kooban tahay qabiil kasta wiil ha laga soo saaro wiilashaa markii laysu keeno wiil kasta ha loo dhiibo seef af badan gurigiisa inta loogu tago hal mar oon kala dambayn lahayn seefta ha saareen saa ha ku dhinto hayla dhaaf qabiilka uu ka dhashay reer bani haashim quraysh oo dhan miyay la dagaalami karaan marka soo mag uun ogolaan maayaan mag bay ku qasban yihin maxaa yeele quraysh oo dhan uma madax dhihi karaan lama dagaalami karaan wuu soo boodo wuxuu yihi wallahi ina hada lahuwa ray wataa ra'yi wakaas wy ina alqawla maa qaalahu lfata hadal waa kaa wiilku soo jeeday buuri qaata ra'yigaas ra'yigii baa guddoon lagu gaadhay oo lagu shirki lagu dhamaystay in la dila nabi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh markii la guddoonkaa la gaadhay ayaa malakul jibriil oo socdaa nabiga u yimi sal alay waslam waxaa la yidhi caawa gurigaaga ha baryin waa habeenka nebigu hijroobay wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo guriga ka baxay isagii abubakar godka ay galeen saddex beri kadibna oo godkii ku jireenna waa ka madiina usoo hijrooday nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh talooyinkii fadhiga laga soo jeediyey buu rabbi markaa aayaddan ku sheegay wuxuu rabbi subxana wa tacala wadkur wacad xustaa nabiy id waqti xus yamkuru ay dhagrayaan bika adiga markay ku dhagrayeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay markay ku dhagrayeen balxus liyusbituuka inay ku sugaan darteed inay ku xidhaan aw amase yaqtuluuka inay ku dilaan daraaddeed aw amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan daraaddeed wayamkuruuna way dhagrayaan wayamkuru llahu allana iyagu dhagrayaan wallahu allana khayrulmaakiriina inta wax dhagarto ugu khayr baday saddexdii ra'yiba soo ayaduma sheegi liyusbituuka waa ha la xidho yani aw yaqtuluukana waa kii dilka raayigii guddoonka lagu gaadhay wey aw yukhrijuukana waa hala masaafuriyadii wey macna dhagar iyo shirqool bay dhigayeen intay shirqool ka dhigayeen rabbi waa dhagraya subxana wa tacala ilaahayna inta wax dhagarto ugu khayr badan yahay maxaa yeelay tiisa unbaa mar walba furi adigu haddaad wax malmaleegtood shirqool samayso rabbina ku dhagro mataadaa soconaysa bis ta ilahay baa soconay subxana wa tacala wa kuwa toodii xabad waa ka socon wada waa ku guulaysan waay inay nabiga dilaan ilahay baa badbaadiyey subxaana wa tacala rasuulkiisa salawatu rabbi waslamu caleyh wadkur xus nabiyow id waqti yamkuru ay makri falayeen bika adiga alladiina kuwa kafaruu gaaloobay markay kugu makri falayeen ay ku dhagrayeen liyusbituuka inay ku sugaan oo ku xabisaan daraaddeed aw amase yaqtuluuka inay ku dilaan daraaddeed aw amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan daraaddeedoo magaalada kaa masaafuriyaan ay ku saaraan wayamkuruuna way dhagrayaan wayamkuru llahu allana wuu dhagrayaa wallahu alla khayrulmaakiriina inta wax dhagarta ayuu ugu khayr badan yahay macna waida وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا تلا waxaa laga hadlayaa macangeegnimadooda iyo madax adaygooda iyo sida waxiga ilahi u diidaya subxana watacala wa idaa goortii tutla la akriyo calayhim dushooda markii lagu akriyo aayaatuna aayadaha naga markii lagu dul akriyo qaaluu waxay yidhahdeen qad samicnaa waan maqalay low nashaau haddaan doono laqulnaa waan odhan karnaa mila hada kanoo kale waan dhihi karnaa anagu in hada ma hada kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore waxyaabo laga soo guuriyo o laga soo qoray sheekooyin laga soo qoray mooye wax kale ma ah wadkur waxaad xustaa nabigu id wakti qaaluu ay yidhaahdeen allahumma allahyow in kaana haddii uu yahay hada kani waa qur-aanka huwa isagu alxaqa ama waa nabiga sal l sl hadduu xaq yahay oo min cindika agtaada ka yimid fa andir da'siid calayna dushannada waxaad ku da'siisaa xijaaratan dhagaxyaal min asamaai xagga sare nagaga da'si ilaahayow roob dhagax nagaga dhig hadduu wuxuu wato ninkan xaggi aw i'tinaa ama nolo imo oo noo keen bicadaabin cadaab noo keen aliimin oo na xanuujiya wamaa kaana allahu allase ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabayo muusan ahaanin walxaal anta adigu fiihim dhexdooda aad ku suganta adoo dhex jooga la cadaabi maayo wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin mucadibahum mid cadaabayo muusan ahaanin wahum ayaga oo yastakfiruuna ilahay dembidhaaf weydiisanay markii ilaahay aayadihiisa lagu dul akriyo waxay leeyihiin waan maqlay annagubase isagoo kale waan dhihi karnaa yani hadalkani waxaa leba leeyahay nin la odhan jiray annadr ibnu xari nadr ibnu xari intuu dawladdii furus tegay furus iyo wuxuu soo ururiyey boqoradoodii iyo madaxdoodii iyo taariikhdii sheekadoodii buu soo ururiyey markaasuu maka kusoo noqday nebigu sal alay waslam meel kasta markuu fadhiisto dadka wax u sheego ayuu intuu meeshii markuu ka kaco ka daba fadhiisto buudhihii bal anigana iga dhegaysta sheeku isaguna sii dayay oo boqor hebel saasuu ahaa halkaasay soo mareen wax war uu daldaldalee markuu sheekeeyo wuxuu leeyahy bal aniga tii tayda aan ku sheekeeyey tiisa isu fiiriye soo isu mid maaha ama tayduba kama fiican saasuu dhi jiray wuxuu leeyahy macnaha qur-aanka wuxuu la yimid waa wax meelaha laga soo qoray aniguba tii oo kale umaa sheeg sheegahay isaguna war sheeg alla war sheegay war un waa war taariikhdii hore oo dhacday nin walba waa sheegi karaa saasuu leey laqulnaa mila hada waa asaatiirtii yani khuraafaadkii ummadihii hore laga soo qoray oo laga soo guuriyey wey wuxuu yani u dal leeyahay qur-aanka qaybihiisa waxaa ka mid a qaybta ku saabsan taariikhihii hore dhacay iyo qisaska qaybtaasoo kale uu doonaya marka inuu la yimaado waan isagoo kale waan keeni karnaa buu leey waa been laakiin been iska cad inaysan isagoo kale keen karin oo af un ka tahay waxaad ku garan waxaa lagu yidhi hal suurad oo qur-aanka oo kalea keena bal warkaasi qul huwallah oo kale xataa keena warkaas kulligiin intaad iskaashataan ood isu tagtaan bal hal suurad oo kaleetan la imaata way la imaan kari wayn sooma ilaa maantay taaganta warka marka laqulnaa waanu dhihi karnaa maa dhahdaane biyaa idiin diidan waa dhihi kari waayan laakiin nin walba uu iska dhiso hadal waa la dhihi karaa ficilka adag mooyaane laakiin hadal adigaba haddii hadal lagu yihahdo wax kastaa sheegi saas mana waa hadal iska yidhahda ta kaleeto waxay leeyihiin ilaahaw muxamed wuxuu la yimid hadduu xaq yahay meeshay ka dhiiraayeen allaw nagu hanuuni waxay leeyihiin ilaahu samada roob dhagaxyaana nagaga soo deji cadaabna xanuujiyana noo keen oo maxay saa uleeyihiin waxay u leeyihiin yani waa istibcaad iyo kibir kibir iyo isla weyna baa ku jira waxayba iskala weyn yihiinba oy aada u fogeynayaan nebi maxamed baa khayr wataba oo diin la yimid oo wuxuu wato xaq yahay baa la fog wax jira ma waxaas marka waxa weeyaan meeshii ay ka dheen ilahu nagu hanuuni bay meel kale u kaceen macnaha rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala waxaan loo cadaabaynin adaa dhex jooga intaad dhex joogto la cadaabi maayo sideeda ummad waa sida ummad ilaa nebigeeda laga dhex saaro lama cadaabo waad qisaska qur-aanka markaad aragtaan markuu ilaahay ummadda rabo inuu cadaabo rasuulka waxaa laleeyahay ka dhexbax soo ma rasuulkeenuna saas waa salawatu rabbi waslamu aleyh intaad maka joogto dhex joogto la cadaabi maayo sababka labaadee loo cadaabayni waxa weeye intay ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaanna la cadaabi maayo oo dembi dhaafka ilahay weydiisanayeen muxuu ah halkaasay mufasiriintu isku khilaafsan yihiin oo nimbo meel ku dhufanaya qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ayaga gaalada a laftoodabaa ilaahu noo dembi dhaaf dhihi jiray oo markay kacbada dawaafayaan labayk allahuma labayka markay leeyihiin allahuma ufraanaka bay dhihi jirta ilahu dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa marka dembi dhaaf weydiisigaas gaalada ha ahaadeene yaa cadaabka lagaga baajinaya sidaa mufasiriinta qaar ka mid a maray qaarna waxay leeyihiin ma ahee yani waxaa laga wadaa dadka dembi dhaafka ilaahay weydiisanaya sababtoodana cadaabka looga baajinayo waa mu'miniintii ku dhex noolaa ee mustadcafiinta ah ayagii ma mu'miniin baa ku dhex noolaa oo ay gumaysanayeen oo dhibayeen oo magaalada la joogay kuwaasaa ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya kuwaasi intay idin dhex joogaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan laydin cadaabi maayo kuwaas sababtooda iyo dembi dhaaf weydiisigooda baa cadaabka looga digdigaya taana waa tafsiir kale oo macnaha waxa wey ay culimada qaarkood marayaan ibnu jariir tabari baana rajaxaya tafsiirka dambe rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa tutla markii lagu akriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaha annaga markii lagu akriyo qaaluu waxay dhaheen oy dhahayaan qad samicnaa maqalay low nashaau haddaan doonana la qulnaa waan odhan karnaa waan dhihi lahay mila haadaa kanoo kale annaguba waan dhihi karnaa in hada ma hada kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina khuraafaadkii ummadihii hore khuraafaadkii laga soo qoro laga soo guuriyey mooy wax kale maaha wadkur waxaad xustaa nabigu id wakti qaaluu ay yidhaahdeen allahumma allahyow in kaana hadduu yahay haadaa kani huwa isagu alxaqa hadduu xaq yahay oo min cindika adiga agtaada ka yimid fa amdir allow da'siyo roobee calaynaa dushanada xijaaratan dhagaxyaan min asamaa'i xagga sare xagga sare dhagaxyaan nagaga keen aw amase awi'tinaa ama noola imow bicadaabin cadaab noola imow aliimin oo na xanuujiya waa isticjaalkii cadaabka ay degdegsan jireen wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya naxariistiisa maa kaana muusan ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya walxaal anta adiga nebi maxamed iyo fiihim dhexdooda aatoo dhex joogto wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin mucadibahum mid cadaabaya muusan ahaanin walxaal hum iyagu yastakfiruuna ilahay dembidhaaf ay weydiisanayaan ama iyaga laftooda ilahay dembidhaaf weydiisanaya ama mu'miniinta dhex joogaan dembidhaaf ilahay weydiisanaya kaas sababtiis baa cadaabka looga dembigaya wamaa lahum maxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu inuusan alla cadaabin maxaa u sugnaaday oo alla uusan u cadaabaynin wahum iyaga oo yasuduuna jeedinaya dadka ka jeedinaya can ilmasjid alxaraami masaajidka xurmadan ayagoo dad ka jeedinaya wamaa kaanuu maynan ahaanin wliyaahu masaajidka kuwa ku xaqnimole maaha masaajidka dadkiisii u talin lahaa iyaga maaha in wliyaahu masaajidka awliyadiisu ma ahaanin ila lmuttaquuna kuwa alla ka cabsada mooye walakina akarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga aayadani waxay leeyihin mufasiriinta qaar ka mid ihi waxay nasakday ka dambaysay wamaa kaana allahu liyucadibahum mucadibahum wahum yastakfiruun ayagoo dembi dhaaf ilaahay weydiisanaya alla ma cadaabayo gadaal dambe waxay ku dareen khaladaadkoodii inay masaajidki iyo xaramki iyo beytka ilahay dadka u diidaan taa markay sameeyeen baa marka waxay noqdeen dad mutay ilahay inuu cadaabo marka saas aayadana markaas waxaa layidhi oo maxaa cadaabka ilaahay u diiday maxaa ka hortaagan ilahay cadaabkiisa xaaladda ay dadka masaajidka ilahay u diidayaan masaajidka waa masjid lxaraam waa beytka ilahay bay dadka ka hortaagan yihin siday sanadkii lixaadba ku sameeyeen nebiga iyo saxaabadii sal lay slm xudaybiya waa kuwii ka hor istaago u diiday inay dawaafaan oy masaajid yani beytka dawaafaan oy kusoo tukadaan waa ka hor istaagan rabbi wuxuu leeyahay nimankan hadda beytka gacanta ku haya dadkii gacanta ku hayn lahaa ma ah ma ay mudna inay gacanta ku hayaan maxaa yeelay oo loogu diiday ilaahay masaajidiisa gaaladu inay camiraan oo gacanta ku hayaan oo maamulaan xaquma leh ayagoo gaalnimada isku qiraya og inay gaala yihin oo la og yahay haddana masaajid ilah iyo beydkiisa gacantay ku hayaan ma yaa iskale masaajida gacan ku hayntooda oo mudan dadka mutaqiinta keliya laakiin dadka intooda badan may may oga maa marka in laga saaro meesha waxaa la tilmaamaya in laga saari doono masaajidkuna dadkiisii uu gacanta ugu soo noqon doono nabi maxamed iyo saxaabadiisa salawatu rabbi wasalam aleh saas maana wamaa lahum maxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu alla uusan u cadaabaynin walxaal hum iyagu yasuduuna ay jeedinayaan can ilmasjidi masaajidkii ay ka jeedinayaan dadka alxaraami ee xurmada lahaa wamaa kaanuu maynan ahaanin wliyaahu kuwa ku xaq leh masaajidka gacan ku hayntiisa kuwa awliye u xaqle ma aha kuwa xiga ma aha in wliyaauhu masaajidka awliyadiisu maynan ahan iyo dadka xaqa ule gacan ku hayntiisa ila lmuttaquuna muttaqiinta mooyaane cid kale ma ahan walakina akarahum laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna may oga inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billahi walyawmi alaakhiri waaqaama asalaata waaata zaka suuratu tawbaan ugu tegi doona masaajida ma aha inay gaala gacanta ku haysa maana walakina akarahum laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay og wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum salaadooda cinda albeyti beytka agtiisa ilaa mukaa'an foori iyo watasdiyatan sacabin mooye wax kale maaha faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum waxa aad tihiin daraaddeed ahaanshihiina daraaddeed takfuruuna kuwa kufriya aad ahayden ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooday bixinayaan maxay dad xoolahooda u bixinaya liyasuduu inay jeediyaan daraaddeed dadka can sabiililah jidka ilah inay ka jeediyaan fasayunfiquunahaa xoolaha way bixin doonaan mar labaad bay bixin doonaan uma kadibna takuunu way ahaan doontaa xoolahaasi calayhim dushooda xasratan qooban way ku noqon doonta uma kadibna yuglabuuna waa laga rayn oo waa laga adkaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobayna yuxsharuuna waa la shirinaya ilaa jahanama jahanama intikaabaa loo shirinaya beydka maxay ku sameeyaan markay gacanta ku hayaan waxay ku sameeyaan way ku foorfooriyaan markay gacmada dawaafayaan oo ay beedka ku dhex jiraan masjidulxaraamka cibaadadoodu waa inay foodfoodhiyaan mukaaga waxaa la yidhahda in inta fa- labada farood afka la geliyo yacni la foodhiyo sida masalan hadda maaragtay waa la yaqaanaa foodhida noocaas oo kalea la yidhaahdaa mukaaga la yidhahda tasbiyaduna waxa weeyaan in la sacbiyo sacbada la isku garaaco maxay saa u labaynaya waxanaaba cibaado kaaba foodhi foodhi iyo macnaha waxa weye sacbada la isku la dhaanteeyo waxaasaaba cibaado kaaba war masaajid ilahay iyo kacbada ilahay sidan ka daayay waxanayda ilahay baan ugu dhawaanayna ka dhigay ama ma ahee foodhidan iyo sacabgaraacan waxay ula jeedaan nebiga kacbada dawaafay oo meesha qur-aan ku akrisanay inay tashwiishiyaan bay rabaan marka waxaasay meesha ku samaynayaan cadaabka dhadhamiya kufrigiina daraadid saas wey macana foodhi iyo sacab la garaacay cibaado maaha durbaan la garaacana cibaado maaha wadaad garaacaya nasro waxa la yidhahda maaragta nasro qab qab qab qab wuxuu ku leeyahay ilahay baa loo dhawaanaya war ilahay durbaan looguma dhawaado foori iyo sacab la garaacana looguma dhawaado xadro iyo dhaalis la ciyaarana looguma dhawaado ilahi subxana wa tacala waxaas ilahay loogu dhawaado ciyaar ilahay looguma dhawaado subxana wa tacala wixii uu jideeyay baa rabbi loogu dhawaada subxana wa tacala kadib baa waxaa la yidhi kuwa xoolahooda bixinaya si ay jidka ilahay dadka uga duwaan xoolahooda way bixin doonaan kadibna qoomamay ku noqon doonaan xooluhu maxaa yeele waxay rabaan gaari maayaan waana laga rayn doonaa maalinta qiyaamadana jahannabaa loo sheegin doonaa ayadaa waxay ku saabsan tahay abu sufyaan markii xoolihii u waday iyo safartii u waday uu la baxsaday magaalada maka uu tegay dagaalkiina ay ku soo jabeen odayaashii meesha lagu laayay wiilashoodii baa waxay yidhahdeen xoolahan dadkii lahaa ha laga codsado in aan waxba laga qaadin dagaal dambana loogu diyaar garooboon kusoo argudanno xoolihii iyo kuwo kaloo lagu daray baa la kaydiyey si nebiga loogula dagaalamo mar kale waxaa la leeyahay ururiya xoolaha waad ku jabi doontaan waana laydinka rayn doonaa waadna qolomoon doontaan jahanamana waa laydin geyn doonaa saas maa marka gaal xoole uu bixiyey hay-ada kaniisadeed oo yaacayo gaaloo xoolaheedii isu geysay ayadoo tiknikadeed iyo tiknolojiyadeedii adeegsatay waxaad tidhaahdaa waad bixin doontaan waana laydinka rayn doonaa jahanamana waad tegi doontaan subana wataala oo wax maamulay saas weya wamaa kaana macahanin salaatun salaadoodu ma ahanin cinda albayti baytka agtiisa kacbada agteeda salaada ay ku tukanayaan maysan ahanin ilaa mukaaan foori mooye wax kale ma aha wa tasdiyatan iyo sacabin sacabkoo la garaacay shaqad ma aha dad yani kuman maaha dumarkaa loo ogolaaday ama xaaladda ay ciyaarayaan ama xaaladda salaada dhexeeda wax ku yimaado isbaraarujinayaan inay sacab laakiin waxaa la yaabay shirarkeena iyo markaan isu nimaadnoon hadalka u badno maxaynu u dhaantaynaa maxaan sacabka u garacno u sacabinaa ya ma aha rag shaqadiisa maaha dad muminiina ba hawshooda ma aha waa dhaqan ka soo jeeda gaalo ka soo jeeda annaga waxaa la yaqaanaa markaanu macnaha waxa weya aan faraxno inaan allahu akbar dhahno ama subxaan allahi nidhahno laakiin inaan sacbada isku garacnahay waa shaqo gaalow saas macana tasdiyatan iyo sacbin faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bima kuntum ahaanshihiina sababteeda takfuruuna kuwa kufriya aad ahaydeen taas sababteed cadaab ku dhadhamiya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooday bixinayaan maxay u bixinayaan liyasudduu inay jeediyaan daraaddeed dadka can sabiililahi jidka ilah inay ka jeediyaan fasayunfiquunaha xoolaha way bixin doonaan uma kadibna takuunu waxay ahaan doontaa xoolahaasi calayhim dushooda xasratan qoomamay ku noqon doontaa uma kadibna yuqlabuuna waa laga rayn doonaa oo waa laga adkaan doonaa iyagoo xoolahoodii bixiy waaladiina kuwa kafaruu gaaloobeen ilaa jahannamo jahannamo xaggeeda ayaa yuxsharuuna laysugu geynoo loo shirin doona hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslam ala nabiyina mxamedin wala alihi wasaxbi waslem